isbitaalka xamar iyo magalenska kajaro odayaal iyo dhalinyaro gudaha isbitaalkan koqobade wacyigelin ka saabsanay waxyeelada iyo halista caafimaad ee kaniinaga feegada oo magalkiyong isticmaaleen xoojinta ragnimada balse leh halis caafimaad dhammaan dadka ku qeybgalay wacyigelinta woonaskajari odayaal iyo dhalinyaro iyo wadaqari dhibaatada uu saarleeyay kaniinaga feegada weyniyo kuwada sheekeena dhacdooyin xanuun badan oyo goobroog ahaayeen oo kodhi dad isticmaali kaniinagu
inta ay xabaddu naga dishay waxaa ka daran inta oo kaniinkan fiyeegar aha uu naga dilay ama daawadu ay naga dishay markaa qofku isagoon dhakhtar u tegin inuu intuu farmasi iska tago uu qaato kaniinkan fiyeegar aha waa dhib weyn marka wacyigelinta isbitaalka xamar uu noo sameeyey wuu la soo daahay haddana waa fiican yahay wacyigelintu inay socoto marar badan oo kalena inuu wacyigelintan sameeyo waa ay fiican tahay waxaa jira dad badan oo dhintay oo layidhiikar uu dhintay waa been waaye kininkaanu isticmaalay qofka dhiiggaa ku dhufanaya maskaxda waa uu tegahayaa ama keliyaha fadhiisanaya labada keliyood dad badan baana arkay anugu magaaladan dad badanaa ka buuxa marka adiga oon dhakhtar uusan daawo kuu qorin inaad farmasi iska tagto aad kininkan soo qaadato waa laga fiican yahay
isbitaalka xamar waa ku mahadsan yihiin wacgelinta maanta ay noo sameeyeen runtii mawduuc loo baahnaa oo bulshada aad uga dahsoonaa ayay fokus gareeyeen horta marka hore umahad celinaa ka dhalinyaro ahaan aniga ahaan waxaan kamid ahay dhalinyarada oo hadda odaynimadu usii socoto oo bahalkan aad macnaha isticmaalkiisa uu ku badnaa waxyaaba badan oo ka dareemi jirnay iyo dhibaatooyin badan oo xanuunaha kale kulmi jirnay maanta markii nala wacyigeliyey oo wuxuu dhibaataleeya nolosheena waa aragnay insha allah hadda kadibna waxaan rajeynaa in dadka dhalinyarada ka faa'idaystaan oo isbitaalka xamar ay tagaan oo bedel ka fiican oo ka caafimaad badan ay la kulmaan runtii caqabadaha baalkan lagala soo kulmay dhalinyaro ahaan aniga waxyaaba hadda aan koo labo saddex u jooga waxaa kamid ahaa nin habeenkii arooskiisa isticmaalay oo hal dheg beelay intuu koomo galay dhagaha dhiig ku furmeen oo dheg beelay hadda waxaa waaye hal dheg wax laga qaban waaye dad badan oo intay isticmaaleen ti alla sababa u noqotay oo ku dhintay marka isbitaalka xamar shaqo loo baahnaayo aada u hayaa waa ugu hambalyeynaynaa jazaakum allahuma khayr aljaza ayaan leenahay halkaas kasii wada dhalinyaradan waxaan leenahay bal isbitaalka la xiriira doktoorkan halala xiriiro odayaalka iyo qaar ku mid a dhalinyarada iyo kaniinagu isticmaale xoojinta ragnimada dhiniga gogola taaseyti oo marka dambe ku dhalada korta dhibaato dhiniga caafimaadka ee